habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
kulanti wacan dhegaystayaal waa habeen sabti ah toddobylabaatanka bisha ebril sanadka labada kun sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu waa maxamed colaad xasan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo hadda ah hogaamiyaha xisbiga hiimino qaran oo sheegay in dowladda looga baahan yahay wadahadal dhex maray dhinacyada siyaasadda sida maamul goboleedyada iyo weliba axsaabta siyaasadda
waxaan rabnaa marka inaan xoojinno wadahadalkii ka bilaabda garawe oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isugu yimaadeen madaxweyne cabdulaahi farmaajo uu ku ballan qaado inuu sii wadi doono waxaan rabnaa dib in loo soo celiyo wadahadallada dib ay soo laabtaan
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee cawayska washington ha yeeshee dulqaadka iyo sidaan dusha kugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdeena dabka ka shilaan heestaas oo iyadna ka mid ah heesihii sanadkiina dhaafaan soo saarnay runaantii qiso waxaan ku samaynay dhaba
dabcan sidoo kale waxaad maqli doontaan doorashada kuraas saddex xildhibaan ka bannaana aqalka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo baydhabo lagu qabtay iyo barnaamijkii martida mikrofanka ah iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida milatariga maraykanka ayaa sheegay in duqayn cirka ah oo ay shalay la beegsadeen maleeshiyada isis ee waqooyiga bari soomaaliya ay ku dileen saddex ka mida maleeshiyadaas taliska ciidamada maraykanka ee africom oo maamula howlgallada ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa war qoraala oo soo saaray ku sheegay in duqayntaasi ugu dambeysay ay fuliyeen oo ay ka fuliyeen buuraleyda goolis ee puntland iyagoo la kaashaday dowladda soomaaliya jenaraal greg olson agaasimaha howlgallada africom ayaa qoraalkan ku sheegay in duqayntaasi lagaga takhallusay xubno isista soomaaliya ka tirsan oo ku dhumaalaysanaya dhulka fog ee buuraha goolis shalay ayaa dadkaas dad socota ah oo gaaray tuulada timirshe ee degmada isku shuban ee gobolka bari ee puntland ay u sheegeen v o eda inay salaadii jimcaha kadib maqleen ugu yaraan shan qarax oo waaweyn oo xooganaa oo ka dhacay deegaanka ceelka shidi cameyra oo u dhow tuuladaasi duqayntan dhacday jimcihii shalay ayaa noqonaysa tii labaad oo isis lagu qaado bishan midii dhacday afar iyo tobankii bishan abriil ayaa meel u dhow tuulada xariiro ee degmada isku shuban waxaa lagu dilay ku-xigeenkii madaxii isista soomaaliya cabdixakiin maxamed ibraahim maraykanka ayaa kordhiyey duqaynta ay soomaaliya ka fuliyaan tan iyo markii uu xukunka qabtay madaxweyne donald trump iyagoo sheegay inay ku dileen muddo laba sannad gudahooda ilaa iyo siddeed boqol oo ka mid a maleeshiyada argagixisada ee soomaaliya
haweenaya ilmo aad u yar oo dhaawac xoogan qaba ayaa sabtidan maanta laga helay guri ku yaalla waddanka sri lanka xil ay ciidamada waddankaasi iyo weliba ka xubaysan halkaasi isku weydaarsadeen rasaasa magaalada kalameini oo ku taalla bariga dalkaasi iyadoo haweenaydii iyo ilmihii yaraana la geeyay cusbitaalka afhayeen u hadlay milatariga ayaa sheegay in shan iyo toban qof oo meyda ay ku jiraan lix caruur ah oo ay ku jiraan lix caruura laga helay gurigaasi gudihiisa iyo weliba hareerihiisa halkaasoo israsaaseen iyo qaraxyo ay jimciya ka dhaceen waxaanay boolisku sheegeen in qaraxyadani ay u ekaayeen inay ahaayeen howlihii ismidaaminta ahaa iyadoo sidoo kale milatarigu sheegeen inay halkaasi ka heleen meel ay ku kaydsan yihiin boqol iyo konton walxaa qarxa ah lebiska kooxda daacish suxuun ka samaysan jandi iyo weliba diyaaradda droonka sida wargeyska srilanka wargeysyada ka soo baxa oo kasoo xiganayay warkan the daily marer wargeyska la yidhaahda ayaa iyaguna sheegay in waxyaabaha goobtaasi laga helay sidoo kale ay ka mid yihiin laabtob iyo weliba gaadhi
wararka ka imaanaya dalka suuriyana waxay sheegayaan in ugu yaraan labayo labaatan askari oo ka mid ahaa ciidamada dowladda suuriya lagu dilay weerar ay kooxo maleeshiya mintidiina saakay ku qaadeen fadhiisan ciidan oo ku yaala gobolka xalab ee waqooyiga suuriya kooxda xuquuqda aadanaha suuriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa sheegtay in weerarka oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan soddon kale ay ka dambeeyeen kooxda xayaad taxriir al-shaam oo ah koox la xiriirta alqaacida rami cabdiraxmaan oo madax u ah kooxda diiwaangelisa dhacdooyinka colaada sokeeye ee suuriya ayaa sheegay in weerarka ay maleeshiyada mintidka ah ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda suuriya ee magaalada xalab ay bilowdeen waxyar kadib saqdii dhexe ee xalay islamarkaana ay soo gaareen saaki waaberigii dagaalkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay siddeed ka mid a kooxda weerarka soo qaaday dhanka kale duqeymo dhanka cirka ah oo ay ciidamada ruushku maanta ka fuliyeen degaano ka tirsan gobolka xama ayaa waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan shan qof oo rayid ah madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in khilaafka ka taagan bariga dalka ukrain uu kala xaajoon doono hogaamiyaha cusub ee dhowaan dalkaasi loo doortay haddii uu la kulmo hase yeeshee valadimir putin iyo weliba volodimir zelenski oo ah madaxweynaha cusub ee ukrain loo doortay ayaan weli la cayimin wakhti rasmi oo ay kulmayaan maruu maanta ka hadlayay isagoo jooga waddanka shiinaha ayaa putin uu sheegay inuu rabo inuu fahmo mowqifka uu madaxweynahan cusub ka taagan yahay khilaafka halkaasi ka taagan waxaana putin uu intaasi ku daray in dadka reer ukrain ay xiisadaasi ka daaleen waxaa kaloo putin sheegay in maamulkiisa uu ka fakerayo sidii dhalashada ukrain ama idhaahda dhalashada waddanka ruushka loogu diyaarin lahaa dhammaan reer ukrain marka laga reebo kuwooda ku sugan bariga dalkaasi
halkaad warkaasi ka dhegaysanaysan waa idaacadda v o toos idinkaga imaanaysa washington waa sabti toddobylabaatanka bisha abriil sanadka labada kun sagaaliyo tobanka idaacadda fiidnimo waxaa idin daadihinaya cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo maxamed colad xasana aan ku hormarno madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo hadda hogaamiya xisbiga himilo qaran ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay wadahadal dhex mara dhinacyada siyaasadda sida maamul goboleedyada iyo axsaabta siyaasadda hadalkan ayuu sheekh shariif ka sheegay munaasabad lagu daahfuray xisbigiisa himilo qaran cabdulqaadir maxamed cabdulle wariyaha iyaga v o eda ayaa magaalada muqdisho warbixintan kasoo diray hogaamiyaha xisbiga himilo qaran madaxweynihii hore dowladii kumeelgaarka sheekh shariif sheekh axmed ayaa ugu horeynba caddeeyay dhabaha uu doonaya inuu u maro mowqifkiisa siyaasadeed waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan aaminsanahay wadiiqada ugu habboon oo ama xukun lagu gaari karo ama wax lagu toosi karo inay tahay axsaabta furan waxay suurtogal ilinaysaa dad kala duwan afkaar kala duwan da' kala duwan inay fikir wadaagaan qaran lagu dhisaayo sheekh shariif ayaa sheegay inaan dhaha laga daboolan karin xaaladda dalka maanta uu marayo maanta marka aa fiiriso amniga xaaladdiisa xaaladda siyaasadeed xaaladda dhaqaale xaaladda bulsho qof weyn maanta inuu ka aamuso mustaxiil waay waa inaan ka hadalna ugama hadlayno inaan dowladda dhaleecaynayno waa ognaha culayska yaalla laakiin waxaan rabnaa inaan sheego sida aan aaminsanna haddii aan la helin haddii aan la furin aragtida siyaasadeed haddii aan xurriyaadka dadka la damaano qaadin waxaan aaminsannahay inaan wax badan laga beddeli karin xaaladda hadda uu dalku ku jiro dalkan waxaa hortaagan mu'asasaadka dowladda ama institusyuonada ama hay-adaha dowladda oo aan awood buuxda u lahayn adeegii loo idmada inay qabtaan damaanad qaadka xurriyadda hadalka iyo dhiibashada afkaarta ayuu ku sheegay inay tahay mid dastuuri ah waxay jecel yihiin inay fursad u helaan ra'yigooda waana wax fiican waxaan aaminsana waa wax u baahan inaan dhiirin gelinno xuquuqda dadka diinta islaamkana waa damaanad qaaday dastuurka noo yaalna waa damaanad qaaday waxaan u baahannahay marka inaan ilaalinno qof walboo naga mida ama mas-uul ha ahaado ama qof caadi ha ahaado inuu ilaaliyo xuquuqdaas inay hirgasho
hogaamiyaha xisbiga himilo qaran ayaa sheegay in amniga dalka maanta uu yahay mid liito magaaladuna ay kala haran tahay waxaan ognahay amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya inuu hoos u sii dhacay marka ciidamada la tiriyo waa tiro badan yihiin cadowga marka la fiiriyo awooddiisu waa kooban tahay waxaa jooga ciidamo ajnabi ah oo diyaar u ah inay caawiyaan haddana weli wixii la filayay iyo waxa lamidaba ma jiraan magaaladu inay sidaan u xirxiraato amnina uusan jirin annaga waxaan aaminsannaha istaraatiijiyadaas diba loogu laabo sheekh shariif sheekh axmed ayaa shaki geliyey dhabaha lagu gaari kara doorasho mar haddii aysan wada shaqaynaynin dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada haddii xisbiyada iyo dowladda aysan wada shaqaynaynin ma sheegi kartaa sida lagu gaarayo doorasho maya okay intaas wax ka duwan hadday jiraan ayadana waxaan jecelnahay in naloo sheego leeraa maya doorasho suurtagal ma aha sababkaana iyo sababkaanaa jira raalli ahaada inaan fahmnaan rabnaa ku talagalno waxaan rabnaa marka inaan xoojinno wadahadalkii ka bilaawda garawe oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isugu yimaadeen madaxweyne cabdulaahi farmaajo uu ku ballan qaaday inuu sii wadi doono waxaan rabnaa dib in loo soo celiyo wadahadallada dib ay soo laabtaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno isu soo dhowayntooda iyo horu socodkooda hogaamiyaasha axsaabta siyaasadda xildhibaano siyaasiyiin iyo madax hore ayaa ku dhalila dowladda soomaaliya caburinta siyaasiyiinta kuwada doonay inay hadlaan xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya ayaa sheegay inaan laga aqbali doonin dowladda hadda jirta waxuu ogol yahay dastuurka kumeel gaarka iskuma darna xaajadu haddaan dastuurka waxa ka soo horjeeda maya aan dhaho qarandumis ma ahi dowladdiid ma ahi dowlad dhise iyo qaran dhisaan ahay leanna dastuurkaas ulu qarmaaqay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
fiidwacana wanaagsan dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay haatanna baydhabo magaalada baydhabo waxaa ka socda doorashada dhowr kursi oo ka bannaanaaday kuraasta golaha shacabka ee soomaaliya kuraastaasi bannaanaaday ayaa isugu jira kuwa xildhibaanadii ku fadhiya ee qaarna geeriyoodeen halka qaar kalena xilal siyaasadeed ay qaateen oo ay baneeyeen waa sidoo warbixintan ku sheegaya waryahayaga mukhtaar maxamed catoosh oo nooga soo diray warbixintaasi magaalada baydhabo
doorashadu waxay ahayd saddex kursi oo hore loo baneeyey kuwaasi oo laga soo doortay magaalada baydhabo kursiga koowaad waxaa horey u baneeyey taliyii hore ee nabad sugidda qaranka xuseen cusmaan kursiga labaad wuxuu ahaa kursi uu ka dhintay korneel axmed mayow korneel ruush kursiga saddexaad wuxuu ahaa midka uu baneeyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kursiga koowaad waxaa ku tartamay cali sheekh cabdulaahi cali afgooye iyo siid cali cusmaan xuseen waxaana konton iyo kowda cod ku guulaystay cali sheekh cabdulaahi cali afgooye guddoomiyaha guddiga doorashada xaliimo ismaaciil xaliimo yarey ayaa faahfaahin ka bixisay habka doorashadu ay noqonayso maanta waxaan qabanay doorashadii muddo naga soo jiitamaysa runtii mudday naga soo jiitamaysa alxamdulilah ilaahay maantuu ka dhigay maantay ahayd qorshaheedu alla xaggeeda kasoo dhammaanaysa oo aan qabanay saan hore idinkugu sheegay siciid cusmaan xuseen ma joogin haddaay waxaa idin eritiinka hadduu maqnaado forty five aa lagu qaadanaa kan forty five laguma qaadanaayo isagoo maqanaa qofka codkiisa la tirinaya oo loo dhigaaya oo la sheega ee ma ahayn wuu maqnaaye musharaxa kale ha iska qaata ma ahayn waa loo tartamay waa loo codeeyey waa u jeedeen indhihiinaa ku arkayseen markhaatiyaa ka ahaydeen meeshaasna waxaa ku guulaystay xildhibaan ka soo socda ma dhihi karo xildhibaan waa ilaa baarlamaanka uu hortago oo la dhaariyo annagoo kuma dhawaaqi karno xildhibaan dokumentigiisoo dhan waxaan u gudbin doonaa baarlamaanka golaha shacbiga marka golaha shacbiga guddoomiyaha golaha shacbiga uu wacanog oo la dhaariyana maalintaasuu xildhibaan noqonaa musharax cali sheekh cabdulaahi wuxuu helay konton iyo kow cod
xildhibaanka la doortay cali afgooye ayaa soo dhoweeyey xilka loo doortay ee xildhibaannimada waxaa kaloon rabaa inaan aada ugu mahadceliyo ergada i dooratay ergada oo maaragtay doorashada maanta ka soo qayb gashay oona codkooda i siiyeen kursiga labaad waxaa ku tartamay nuur widow baaba xasan iyo fiqi cabdulaahi mayow waxaana afartan iyo sideed cod ku guulaystay nuur widow halka fiqi cabdulaahina uu helay hal cod kursiga saddexaad ayaa doorashadiisa haatan ay socotaa iyadoo dhowaana la filayo inay soo gebagabowdo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
waagaag dhegaystayaal catoosh aad iyo aad buu mahadsan yahay markana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa brofesor asley cali kulane oo baraka jaamacadda carolinsk institute ee stockholm waxaana ay dhigtaa maadada caafimaadka ku soo dhowow barnaamijka asley mahadsanid aada mahadsantaa ridwan waa dhowahay su-aasha koowaad ee aan ku weydiinaya waxay tahay toddobaadka tallaalka adduunka ayaa la xusayaa oo sannad walba la qabto afar iyo labaatanka ilaa soddonka abriil maxaa loo sameeyey maalmahan munaasabadan isbuuca tallaalka adduunka waxaa la qabtaa sanad walba isbuuca u dambeeya bisha abriil ujeedadiisana waa in la xoojigeliyo in la xoojiyo wacyigelinta la xiriirta tallaalka halku dhega sanadkan waa vaccine work taasoo loo micnayn karo tallaalku waxtar ayuu leeyahay tallaalkana sidiisaba waa habka ugu wanaagsan ee looga hortegi karo cudurrada faafa ee ku dhaca ilmaha waxyaabo fara badan oo ku saabsan tallaalka iyo cudurrada laftirkooda soo kordhaan ku weydiin doonaa laakiin haddii ay dhacdo inaan ilmaha la tallaalin maxaa ka dhalan kara intaan taas u gelin waxaan waxaan rabay bes inaan wax yar ku daro in in maaragtay fikrad laga haysto horta maxaaba tallaalkan loo keenay maalin kasta ugu ku dhawaad lix iyo toban kun oo caruur da-doodu ka yar tahay shan sano jir ayaa u dhinta cudurro looga hortagi looga hortagi karo tallaalada waxa ka cusub in maaragtay maanta tallaal haddana laga hadlo weli waxay tahay ayaandaro inay weli ku dhowaad labaatan milyan oo caruura aysan tallaalnayn ama aan tallaalkii loo dhamaystirin marka tallaalka muhiimadiisa si aan u fahmno waxaa sidaad ogsoon tihiinba daryaalka caafimaadka wuxuu ka kooban yahay midka loo fidiyo qofka xanuunsan oo ah in la daaweeyo iyo daryaalka caafimaadka oo loo fidiyo bulshada caafimaadka qabta taasoo ah in laga hortago inaysan xanuunsan ama cuduradii ku dhicinin marka waxaan rabay muhiimadda waxay tahay in halkaan lagu xuso in dadka xanuunsan iyo inta aan xanuunsanayn ay mar walba bulshada inta caafimaadka qabtaay ay ka badan yihiin sidaas aageedna tallaalku uu yahay muhiim in looga hortago caafimaad caafimaad darida weli caadana la tallaalo ilmihii intay yar yihiin si ay u helaan koriimo koriimo caafimaad marka su-aashaadi ahayd haddaan la tallaalin soo ma ah haddaan la tallaalin maxaa dhici kara ilmaha haddaan la tallaalin oo tallaalkii u baahnaa waxay khatar ugu jiraan in cudurkii ku dhaco markaasna uu ilmihii xanuunsado ama naafuubo sida cudurka booliyada loo yaqaano kalo dabaysha waa aragtay ilmihii inay ku naafoobayaan waxaa kaloo dhici karta xataa inay ilmaha udhiman karaan cuduradii marka cunugii markaas xanuunsanaa haddaan kasoo tagno ilmaha waxay xataa ay saameyn karaan ilmaha yaryar ee la nool guriga kula nool ama xarunta caafimaa daryaalka ilmaha isla joogaan ilmo yaryaroo weli waxaa jira aan gaarin tallaalkii waktigiisii waxaa jira ilmo yaryaroo qabo cuduro keena in difaaci jirkoodii hoos u dhaco sida ilmaha kansarka qaboo kaleeto marka tallaalka haddaan ilmihii la tallaalinin ilmihii kale ee bulshada ku jirayna wuu saameyn karaa waa garta asle n dalalka dhaqaalahoodu uu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu sarreeyo marka la eego labadaba caqabado ayaa jira caqabadahaas maxaad ka xusi kartaa tallaalka caqabadaha kusoo baxay inaan ilmihii la tallaalin haddaan fiirino dhanka wadamada dhaqaalahoodu sarreeyo sida wadamada badan oo yurub iyo ku yaala north america oo maaragtay tallaalkiina ilmihii badankood wada tallaalihiin ay gaareen heer boqol kiiba sagaashan ay tallaalihiin ama ka badan laakiin waxaa la arkay hadda inay soo yaraanayso meelo badan kuwaasna waxaa keena badankood waalidiintii oo go-aansaday inaan ilmihii la tallaalin waalidiintaas oo qaar aaminsan yihiinba inaan tallaal loo baahnayn maadaama markii maaragtay cuduradii aan loo jeedin aan la arkaynin oosan u muuqanin ee waalidkii moodaanba in wax laga cabsanayo ama laska tallaalayaba aysan meesha oolin iyo kuwo kale oo aaminsan ama helay akhbaar qalad ah oo la xiriirta oo ee, ka cabsi qaba in in, ah, hadalkan aan aan saxa ahayno autismkii ayaa ilmihii ku dhacaya haddii la talaalo Ta- taasna way way keentaa inay waalidiinta qaarkood ilmaha u talaalin waa gartay een, dalalka dhaqaalahoodu uu hooseeyana dagaalka dhaqaalahooda hoose way ka duwan yihiin laakiin kuwan autismka anayta horta aan caddeeyo ma aha talaalku autism ma keeno halkaas aan ku kala tagno autism ma keeno talaalki Een, waxaana caddaynaysaa in xataa maaragtay ilmihii een, ilmo waxaa badan oo aan jira aan la talaalin autismkiina ku dhacay marka sababaha keena autismka waa loo baahan yahay waalidku inay ka walwalaan Mm.
inay raadiyaan laakiin eh, aysan maaragtay aaminin information oo aan aan sax ahayn wadamada dhaqaalahooda hooseeyo waad i weydiisay haddaan tusaale usoo qaadano wadamada ay ka mid tahay maaragtay soomaaliya oo kaleeto ilmaha talaalan ma gaarayaan boqolkiiba afartan caqabadahana waxay la xiriiraan eh, systemka ama eh, infrastructureka meeshaas markaas ka jirta daryeelka caafimaadka guud oo liita oo keeni karaa xataa haddii talaalka iyo wasaaradda caafimaadka hayso inaan la gaarsiin karin ilmihii u baahnaa kuwa maaragtay magaalada jooga iyo kuwa eh, eh, miyiga joogaba sidadkii ayaa xun korontaan jirinin oo qabowgi lagu keedin lahaa frinjeerka dhibaatooyinkaasoo badanaa jira laakiin markaad isweydiino annaga oo dib isugu noqono runtii waxaa muhiim ah in la isweydiiyo maxaa keenay in daryeelkii caafimaadka la gaarsiin waayey baadiyihii fogaa Waa markii gartay.
reerahaas baadiyaha degane meesha fog jooga aan ognahay in la gaarsiiyey sigaar la cabahay coca cooladii foontadii la cabahay xataa teknolojiyadan cusub oo mobiilkii waa gaaray marka waxbaa gaaray maxaa anaga daryeelka u gaarsiin weyne Ma waa garatay?
gartay haddii Taas isla ar- arrintaas aan wax kaa weydiiyo ee, dabcan adeegyada dhinaca caafimaadka ee soomaaliya een, aad bay u liitaan oo dalku dee waxa uu ka soo kabanayaa burburkii iyo dowlad la-aantii muddada dheer taagnayd meelo fara badanoo waxaa jira dowladdu ay joogto iyo meelo aanay dowladdu joogin oo sida al-shabaab oo kale ay joogaan oo ay suuragalba tahay inaan xataa tallaal een, laga helayn ama adeegyadaas ciddii fulin lahayd laftirkooda ay ammaankooda u baqayaan marka maxay kula tahay adiga sidee dadka loo gaarsiin karaa adeegyadaas caafimaadka haddii ay ku nool yihiin meelo ka baxsan magaalooyinka waaweyn waa runta oo xaaladaas hadda aan soomaaliya ka sheegayno waxay ka jirtaa wadamo badan oo- oo maaragtay aasiya ku yaala africa ku yaala latin america ku yaala muhiimadana waxay tahay oo oo inaan u fiirino in caafimaadka bulshada markii laga hadlaayo aysan mas-uuliyaddaas ay buuxin karinin wasaaradda caafimaadka keliya sababta sababta ay ku dhacday in maaragtay adeegyada kale ay gaareen waxay tahay in jidaadkii dhismahoodii wasaarad kalaa mas-uulka ah koronto inay meel kasta gaarto wasaarad kalaa mas-uulka ah Eh, muxuu ahaa xataa wasaaradda tacliinta sare doorkeeda wuxuu yahay inay isku dayaan in la helo in la tababaro shaqaale caafimaad oo muddo gaaban la tababari karo u u adeega caafimaadka bulshada meeshii lagu ekaan lahaa keliya Mm.
in la tababaro dhakhaatiir qaadanaysa u baahan lix sano iyo ka badan in la tababaro ilaa ay adeegaan marka wasaaradda caafimaadka ma ma samaysan karto shaqaalihii waxay u baahan tahay wasaaradihii kale inay la shaqeeyaan Eh, idinka xataa eh, warbaahinta waxaa laidinkaga baahan yahay inaad ka qeyb qaadataan sidii maaragtay akhbaar saxa u gaari lahayd reerkaas miyiga degan oo mobileka haysta oo maaragtay inay information aan gaarsiin karno la oran karo moogtahay talaalkuna waa kuu fiican yahay caafimaadku u roon yahay Waa gartay.
laakiin sigaarkuna caafimaadku u daran yahay marka muhiimadda oo caafimaadka bulshada waa mas-uuliyad u wada taala mas-uuliyiinta waddan kasta Waa gartay.
muhiimad weynna waa in la siiyo arrinta ku saabsan wacyigelinta iyo ahamiyadda ay leedahay haddii aan waqti hela waxbaan kaa weydiin doonaa laakiin marka la eego dunida maanta aan ku nool lahay cudurro kale oo cusuba soo kordhay oo la yska tallaalo ee cudurradaas maxaa ka mid ah Eh, cudurrada horta oo soo kordhay ama cudurro badan oo soo ba- eh, eh, yimi- ah, la helay in tallaal wax looga qaban karo waxaa ka mid a kansarka oo kale way soo badatay hadda Dhinaca Marka waxaa- dumarka.
waxaa jira ha- kansar oo dhan way soo badatay laakiin kansarkii oo ku dhacayay eh, ilmo galeenka ayaa waxaa loo helay tallaal la tallaali karo Eh, gabdhihii intay yaryar yihiin ay koo iyo toban ilaa saddex iyo toban saddex iyo toban jiraan si looga hortago in eh, viruskaas keena eh, muxuu ahaa h p v-ga in laga tallaalo sidaasna lagu maaragtay hakiyoba in gabadhaas yar mustaqbalka ay ay cancer ku dhacdo waana maogtahay waxyaabaha wanaagsan oo lagu gaaray tallaalka sababto ah wadamadeena aan dhaqaalahoodu hooseeyo ma awoodno in aan isbitaallo kansara iyo daawadii kansarka ahayd inaan dadkii la wada gaarno marka tallaalkan oo kaleeto wuxuu wuxuu keenayaa faa'iido weyn waxaa la socotaa ebola iyadana waa cusubta masig wanaag tallaal baa deg deg loo sameeyey shaqaalihii ay ku shaqaynayaana hadda la la lagu bilaabay in in lagu tallaalo waa tallaal dedegsiyin lagu sameeyey lana arkay ilaa hadda inuu inuu wanaagsan yahay uu protection siinayo shaqaalihii waa mahadsan tahay asli arrinta aad ka dhawaajisay autismka waa arin inta badan baryahan kusoo badanaysa dalalka galbeedka hooyooyin soomaaliyeed oo fara badanana welwelka qaba inay sabab u tahay caruurtaas autismka qabta tallaalkii ay qaateen ma la ogaan karaa ay kula tahay ama ma la fahmi karaa autismkan waxa sababay iyo sida looga hortegi karo waxay caddaynaysaa cilmi baaristu in autismkii uu hadda ilmihii soomaalida lagu arkaayo iiba minnesota ilmaha degan oo laga sameeyay cilmi baaris badan iyo xataa sweden halkan laakiin way way waana muhim in waalidiintii ay isweydiiyaan oo yidhaahdaan maxaa keenay jiradan inay la xiriiriyaan tallaalkana wax waalidka soomaalida ka yimid maahan waxa weeye cilmi baaris uu sameeyey scientist waa horeeta oo haddana wax caddayna oo ku salaysan siduu ku gaaray conclusionkaas aan la helin oo laga saarayba maxay ahayd publicationskii waa la tuuray cilmi baaristaas because wax caddeeyaa lawe la waayey wax oo oo ku markhaati furana waa laga waayey marka waxaan oran lahaa waalidiinta soomaalida maaragtay jiday u leeyihiin inay raadiyaan maxaa ilmahayga haya laakiin waa in ay ka raadiyaan sababaha kale cilmi baaris badanaa socota oo oo la xiriirta autismka oo la leeyahay malaha waa xanuun ku dhacay hooyada markay uurka lahayd malaha waa maxay ahayd welwel iyo depression iyo naxdin ay la kulantay markay uurka lahayd way badan yihiin welina way socotaa waxaana rajaynayaa maaragtay in waalidiinta soomaalideed ay ay ka qayb qaataan cilmi baaristaas oo oo si aan loo ogaado ugu dambeyn wacyigelin intee la eg ayaa loo baahan yahay kula tahay marka laga hadlayo tallaalka iyo faa'iidada uu u leeyahay guud ahaan aadanaha tallaalka faa'iido weyn uu u leeyahay muxuu ahaa caafimaadka in in yani bulshada caafimaadkooda oo uu waaro in ilmahan ay caafimaad ku koraan sababtaa cudurro badan oo dili lahaa ama aan daawo loo haynin ayuu ka hor imaanayaa tallaalkii dunidii waxay samaysay in bilaash laga dhigo yani muhiimadda uu leeyahy waxay kutusinaysa inuu tallaalkii waalidkii kusoo gaarayo lacag la-aan waxaa la siinayaa lagu bixinaa xarun kasta waxaa la lagu dhiirigelinayaa in ilmihii oo dhan la tallaalo wuxuu tallaalku keenaa xataa sinaan maadaama ilmaha ka dhasha qoyska saboolka ah ay xaq u leeyihiin in la tallaalo markaasna ilmahaas uu helayo fursad oo koriimo caafimaad leh sida ilmaha ka dhasha qoyska lacagta loo kaleeto waxa ka dhammaanaysa maaragtay in in ay ay maantana dhan ilmihii ay ay xanuunsadaan waxaa kaloo ku jirta component oo oo political commitment la dhaho oo waa inay maaragtay policy maxaa la yihahdaa hoggaanku ay ay ay taageeraan nasi wanaag soomaaliya hoggaankeeda waa ogol yihiin talaal oo laba kun iyo saddex iyo tobankii wasaaradda caafimaadka oo doctoresa maryan kaasin ay markaas joogtay waxaa aad taageero uga heshay madaxweynihii markaas joogay xasan sheekh iyo iyo ra-iisul wasaarihii iyo ra-iisul baarlamaankii aaday u taageereen welina way socotaa taageeradii laakiin waxaan rabay inaan tusaale usoo qaato president kagame rwanda inaad soo koobtaan jeclaan lahaa waktigaana haya wuxuu ku daray ajendada in in wax laga qabto heer waxaan marayaan rwanda iyo ghana in talaalkii lagu gaarsiiyo drones oo droneskii ay geeyaan talaalkii baadiyihii iyo meelihii foga annagana droneskii waaba haynaa howlo kale noo hayaan xag jirkay la dagaalayeen laakiin inaan ka faa'iidaysano droneskiina aan daawadii iyo dhiiggii sida wadamada nala midkaah oo kale aan waayahay samayno. Marka, Asli.
talaalku waa muhiim aad Waa iyo aad baa mahadsantahay.
ugu mahadsan tahay wakhtigaaga Adaa mudan.
toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay asle cali kulane oo ah bare jaamacadda carolinska institute ee magaalada stockholm waxaana ay dhigtaa cilmiga caafimaadka inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idinle nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabduuli oo barnaamijkaasi martida mikrofonka nala socodsiinayay haatana waa caweyska washington iyo cabdixakeen maxamuud sharwac oo stuudiyaha igu heliya aan idin kala baxo
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ragannimoy ku daydayay mar baan deeq la bixiyey iyo deeqsinimo ku moodaa haddana ruux dayoobo bakhaylnimada doonoo dabran baan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa mar kale aan duruus iyo diinta barashadeeda iyo cilmi dihin ku moodaa haddana jaahil duubloo dad hogaaminayo daahan baan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa waa raganimadii oo baadidoon loogu jiro talow maxaa keenay in la raadiyo ama sidaasoo dhan loo baafiyo barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idiin hayaa silsilad suugaaneedii arraweelo oo haweenkii raggii ay su'aalo hor la soo weydiiyeen islamarkaana ay ku hanjabeen haddii ay ka soo jawaabi waayaan in silsiladu xidhmayso oo ay dhisi doonaan xukuumad ku qotanta hindisihii arraweelo haye ina rageedow su-aalaan hibanayaan hadeer kaa rabaayo u holo warcelinkeen haddii kale halaydan kaa xidhan hogeedan sidoo kale waxaad maqli doontaan halabuurkii heesaagii iyo weliba qaybtii saddexaad ee waraysigii fanaanka nimcaan hillaa caawana waxaan idiin hayaa dhexdeennan dabkaa ka shidan kuwii daara ah hadda waa kuwii daaree kuwii daaraa ku guban ha yeeshee dulqaadka iyo sidaan dusha kugu sido haddaad daacad igu tahay dhexdeena dabka ka shilaan heestaasoo iyadna kamid ah heesihii sanadkiina dhaafaan soo saarnay runaantii qiso waxaan ku samaynay dhaba barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal marka laga yimaado kala duwanaanshiyaha uu alle u sameeyey ragga iyo dumarka ayay jirtaa mas-uuliyado mid kasta si gaara u saaran oo laga rabo inuu ku foofo amaba uu qabto hase yeeshee waxaa xilliyada qaar labada dhanba ka soo baxda eeda la xidhiidha dayacaada ku timi mas-uuliyaddii saarnayd xawaale ismaaciil saleebaan oo ku magac dheer cawaale deeqsi oo ah abwaana ku nool magaalada hargeysa ayaa haddaba isagu su'aal geliyey qeexitaanka raganimada isaga oo ka duulaya mas-uuliyadda saaran ragga waxaana uu abwaanku ka tiriyey maanso oo arrintaasi kaga hadlayo ragannimoy ku daydayay baa la yidhaha cabdixasiin oo maasadaas oo maase aan dhowaan curiyey haye marka waa- waa anigunbaa su-aasha isweydiiyey marka waxaa muran ka taagan yahay ninka ragga muuqaalkiisa waa la yaqaaniyo shaybkiisu siduu u dhigan yahay laakiin tayada rasmiga ah ee ninka raggaa lama yaqaano waan gartay diiniyana adduunyada korkeeda ee bilaadankaa loo soo diray bilaaadankana raggaa mas-uuliyadda la saaray mas-uuliyaddii ragga la saaray oo in badan dayacanna waan arkaa oo mid diineed shaadh diineed oo beena la samaysanayo midii qoyska la dayacayo oo hooyadii hooyooyin badan oo dibadda usoo baxay oo noloshii la legdamaya aad arkaysaa baylaha badan oo raggu lahaayeen oo waxaad arkaysaa dayacan raggiina dee joogo waan gartay marka waxaa kuu muuqday waajibaad badan oo raggu lahaayeen oo ay ka gaabiyeen oo qaban dayacay.
waayeen oo la dayacay marka waxaan isweydiinayaa ragguma kuwa aan imika ahaynba waa ayo ragga dhabti waa ayo ama ragganimadu waa maxay Een, deetana su-aalahaasaan isweydiinayaa su-aalahaasi maasaduna isweydiinaysaa mararka qaar bay shekiyaysaa oo isleedahay malaha rag iyo dumarkii baa isweydaarto maadaama qoysaska ugu badan ee soomaalidu hooyooyin imika ku tiirsan yihiin malaha baashiba dumarkiibaa qaatay
oo shaki baabay gelinaysaa baash shaki baabay gelinaysaa ha waan gartay marka maxay odhanaysaa waxay odhanaysaa raganihoy ku daydayay mar baan deeq la bixiyey iyo deeqsinimo ku moodaa haddana ruux dayoobo bakhaylnimada doonoo dabran baan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa mar kale aan duruusi iyo diinta barashadeeda iyo cilmi dihin ku moodaa haddana jaahil duubloo dad hogaaminayo daahan baan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa mar kalaan nin danab iyo geesi dirir yaqaan iyo heliyay diran ku moodaa haddana saawir doqonoo raganimo ku doodoo isdoortaan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa mar baan hayba door iyo runtoo lagu dadaaliyo daacadnimo ku moodaa haddana been dabiib iyo dawo looga baahdo daahiraan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa mar baan doolar buuxiyo dahab iyo xariir iyo duunyada ku moodaa haddana taajir dihiin oo deganaan shaliidii la darsaan arkaay oo dib baan kaaga laabtaa raganimoy ku dayday markaan tacabka doorkaa da- dadaal iyo kubida samo hashidaada daalka ladar baan adig ku moodaa dabeetana halmaankaa la igaga daraayo haldubaasha guriga adigoo dangiigoo dabran baan arkaayoo dib baan kaaga laabtaa markaasaa damiirka iyo dareenkaygu sheegaa ilay weli dun baa xidhan dumarkaba mid gaariyo markii derajo loo xulay soo docdaadii may gelin ragayay dadkuma odhan anoon daaqsin maqaleed abidkayba kaa dayin haldhabkaygii geela soofka kula dumay sow aradkii maa degin raganimay ku dayday markaan sahanka dooneen deg yidhaahdo seeraha doog colaada baa tahay socdan kaaga guurana abaar nabad la deexdoo deganaanshamoo iyo dux la dheefin baa tahay dayaxan kumoodaba daamur baa la mariyaa hadhac lagu daboobiyo damal baan kumoodaa dogob baa la saaraa jirridaa la diirtaa jamac nabada daariyo dugsi nolosha kaabiyo durdur baan kumoodaa dab baad soo olkomisaa diriir baad aloostaa dabayshaad banaysaa haraad badan moodaa diintiyo wanaagiyo dastuurku ilaahay dowga nooga yeelaa nin dugsaday ku moodaa dariiq baad abuurtaa danni baad ku fulisaa noloshaa dawada iyo diir ugu binaynlayd iyadaad ku dumisaa day dayowgaad horseedaa dadka lagu gumaadaa lagu daadiyaa dhiig socda aan kumoodaba dhacal baa lidkiisa ah libintaa daryeeshada dayacaad abuurtaa daad kaaga soo fura guushiyo darkeeda iyo derajada ilaahay damac baad ku weydaa duxdii aad hubsiimiyo dadnimada ku helilay deg deg baad ku seegtaa deg deg baad ku seegtaa dhuubkii iyo suldaankii damqashada lahaayee colaad raagta demin jiray mar hadduu diraalaha meeqaamka daba maray didihii ma doorsamay ma la tabay docdaadii doorashada hoggaankii diriciyo la siin jiray gees dadaal kale mar haddii dadweynaha nin weliba dareenkii qabiilkiisii doorbiday darxumana la wada qabo idihii ma doorsanay ma la tabay docdaadii qaadigii la dayi jiray sharciga iyo dastuurkana xaqa ugu danayn jiray mar hadduu docduu rabo xagaldaac ku maamulo idihii ma doorsanay ma la tabay docdaadii degaankii bilnaan jiray diyibka iyo dhamastii maraagii dawada laa markuu gugu usoo dawo galoolkii man lagu daday lagu daawan jiray qurux markaad deebintiisii dhuxul uga dab shidateen isna dabarjarteen gebi diifta iyo abaaraha duunyada kule diyo duruufaha markaan dayo idihii ma doorsamay ma la tabay docdaadii noloshaa damiinkiyo ka ahayd dictoorkii dakharkeeda dhayila haddaad noqotay gobobkii rajadeeda duminla weli day dagaagii muu garan dadweynuhu baylahduna docdeedii weli way dayacan tahay baadidu dugaagii duurkii bay u joogtaa cilmigii la dacalmanay raacdayn dambaa furan dunidana la kala tagay hiigsina ma doorbidin weli deynka aan qabo dubaaqaygu muu qiran dano waa ninkeed dhiba innagiiyo duruufteen damiirow awoodda dadaalow itaalka dadnimay hankaagii waagaag dadnimay hankaagii n awal haddaynu eegno todocyada gudaha ku jira macnaa waxaad leedahay tusaale ahaan oo kale waxba saasoo adigoo dabran baan arkaayo dib baan kaaga laabta xilliyada qaar waxaa kuu muuqanaya waad ismootiinaysaa saad raganimadad raadinayso haddana waxaad arkaysaa iyadoo ka duwan miyaa saad arkaysay ama aad filaysay si ka duwana ha aad iyo aad waa nigii lahaa docda aan kumoodaba dacal baa lidkiisa ah libintaa daryeeshaba dayacaad abuurta haddaad kaaga soo fura mar baa isodhansaa raganimadu malaa waa ninka deeqsiga ee wax bixiya haddana waxaad arkaysaa kumanaan kale oo bakayla mar baa isodhanaysaa malaha waa daacadnimada iyo iyo runta haddana beentii baad arkaysaayoo iyadii la dugsanayo kolba waxbaad isodhanaysaa wax kasta ood istiraahdo wax kale oo waxaad arkaysaa ku lid ah oo meeshii muxuu ahayey kasoo baxaya mar baa taajirnimadii moodaysaa haddana waxaad arkaysaa ninkii wax haystay oo isagiiba dadkii ka daran oo oo xasilooni la-aan iyo werwer ku furan yahay kolba markaa dhinacaad ka eegtaba dhinac kalea ma garanaysaa xagsigeedii baa jira ayoo meesheedi yaalla marka weli baashi waad raadinaysaa qiyaas ahaan oo lama helin wwaadiga xagga dambe ku xusaya cabdixakiin oo nolosha damiinkiiyo ka ahayd dictoorkii dakharkeeda dhayilaa haddaad noqotay dogobkii rajadeeda dumin laa weli day dagaagii muu garan dadweynuhu weli muu garan macnaha macnaha halkii dawada lagaa sugayey ee iyo damaanadeeda haddaad noqotay adigu khatartii meesha la ka saari lahayd ee burburin lahayd dee waxaa tahay weli lama garanayo
aad buu umahadsan yahay cawaale deeqsiyo dhegaystayaal waxaa hubaala in dooda ka dhex taagan ragga iyo dumarku ay tahay mid qarniya soo jirta islamarkaana sii jiri doontee haddii dhinaca kale aynu jalleecnay iyo weliba silsilad sugaaneedii arraweel oo toddobaadyadan bay inoo socotay balse ka hor inta aynaanu gudbin haweenkii oo raggii xujo soo hordhigay marka hore aan idinmaqashiiya toddobaadkii hore iyo weliba halka xaajo raggii ay dhigeen iyo weliba cabdirab guuleed oo maanse uu bakistaan ka soo diray ku yidhi araweele hoyatee horta idinka oon caro haweenuw dibnaha cunin isweydiiyo hunaay hubka ta aad u dhiibtaan eed hoggaan ka dhigataan ma raggay halbowlaha hafkusiin bilaawaha ma dhuufaani hanadyada mise geedh har weyn bay gogol noogu hoos fidin oo heshiis rag iyo dumar ayay haddaba xaal markii halkaa uu marayay ayaa haweenkii soo rogaal celiyeen islamarkaana ay hubkoodii dib u soo qaateen iyagoo raggii su'aalo hor la soo weydiiyey islamarkaana ku hanjabay haddii raggu ay ka soo jawaabi waayaan in silsiladu xidhmayso oo ay dhisi doonaan xukuumadda ku qotanta hindisaha araweelo waxaana maanse fariintaasi xambaarsan oo la yidhaahdo hantaa wilif ka soo dirtay magaalada muqdisho shukri jaamac diiriye waxaan cod dheer ku maqlay silsilada araweelo taasoo ay ku baratamayaan barbaarta ragga iyo dumarka ah anna waxaan si qumaatee usoo jalaacay inaan ka boodo ciyaartaas waxaan kusoo gelayaa maansadeyda hanta maansadeyda hantaa welif waxay xambaarsan tahay ama ay gudbinaysaa saddex ujeedo ujeedada koowaad waxay tahay waxaa ku jira su-aalo la weydiinaya ragga ujeedka labaad wuxuu yahay haddii laga jawaabi waayo su-aalahaas ay raggu kasoo jawaabi waayaan silsiladu way xidhmaysaa ujeedka saddexaad waxay tahay haddii ay kasoo jawaabi waayaan islakolkaana ay xidhanto waxaa la dhisayaa xukuumadii araweelo ay soo hindisay maansida hantaawlifna waxay ku bilaabanaysaa sida tan anigoon hareerdayin ka habaabin marankii halabuurku beegsaday intaan hibada maansada iyo hadalka suugaan heenseeyey ereyada maahmaa horreysii murtay haybadeedii hadal aan siloonayn ha adow balgaadhsii araweelo hoygii halkay ku noolayd hoodhaho guddoonsii dabuubteeda maqashii hooyadeen macaaney tan iyo hooyashadaadii ka howleeshay dunida u hayaanti aakhiro sidii ayaa liilyadahan raawe cadawii hilbahaaga soo wadhay hadda waa halkiiyo raggi weli hantaaqiyaha gardaamadii bay kolba sii horumarayaan haadaamo baas iyo howig bay qodayaan hanuunnimo la sheegtiyo haybad bay ku faanaan xilkaan annagu haynaa hogaankiinni baa nahay waan idin hor joognaa dugsiya hadhkiinnii annagu hugiinni baa nahay cadow baan hor joognaa hana hiifin dumarow ayay hadal dhammaantiin isugu hiiliyaan oo hoydaana gurayaan ileen hoga tusaalaha saanta iyo halbeegyada hoosaasin weeyaan haleelada galjilacda ay haweenu leetay hareeraha ka feentaan lafaheeda hiigaan inta haada duushiyaha raawo bahalaha raggu hibo ma dheero hal qudhay wadaagaan bahalkuba haliilyada xoolaha markuu helo ma hubsado midkuu yahay halhaleelo biimada ragna hibo ma dheero halka ay ka siman yihiin aan kuu hilaadshe markuu hiiga caatada haabhaabto seedaha lafihiina hiiguu hareer uga dhaqaaqaa iyaguna halkaas hodan uga dhaqaaqaan heesaha la qaadiyo hobalkeenu suu yidhi haween laguma dheelo waa hooyadeeniyo hubantiila dhalateeka ilaa shaqeec haye ina rageedow su-aalaan hibanayaan hadeer kaa rabaayo u holoo warcelinkeen haddii kale halaydaan kaa xidhan hogeedan ninka hibo dharbaaxee hibaaq loogu teginee caashahodana gowracay sanadkeebo hanadiyo horyaalina gobeediyo geesi weli horjooga ah hiil iyo difaac mudan heedha ina rageedow haybadaad ku siiseen weli waan hintiqayaa hal kaleeta baa jira laabtayda huriyee u hollowr celinkeen haddii kale haalaydaan kaa xidhan hogeedani waxaad hadal dhuraysaan haybadaad shubaysaan haween baa qadarin iyo hooya axtiraam mudan falalkiinnu waa huqe waa gardaamadeenee ileen waa hubaaloo hoy waan u jeednaa maha waa werbeena weli waan hintiqayaa hal kaleeta baa jira laabtayda huriyee u hollowr celinkeen haddii kale haalaydaan kaa xidhan hogeedani inaan hoyga joogno ubadkiina hayno intaan hawsha gurigiyo hanaankiiyo shareecada hagarla-aan u fulina idinkuna halkiinnii iyo heerka nololeed inaad haybisaan maa haddii aad ka joogtaan aad wada halaysaan howlihii laydiin diray darajadii horjoognimo haaneed ka joogtaan haddaan hilinka qaadno horumaraan samayno hantaa welif daboolno harahana bogsino ubadkiina hooyiyo halkii aabba buuxino ma inaadna hiiftaan kuraas nooga heestaan haaraan ku-digashada haween baa ibtila dhigay hooygii ma joogaan waa wadahayaanoo way naga horeeyaan hohe maanu mudannahay weli waan hintiiqayaa halkaleeta baa jira laabtayda huriyee u holoo warcelinkeen haddii kale halahaydaankaa xidhan hogeedani dhaqankii hallayso waxa gaalhoodaba heryo aad ka dhigateen madaxana hareeraha timahaad ka xiirteen diintaad hallayseen hablihiina ka arkeen dabar gooye haybtii midabkii huruuddaasanbabaad ka hoydeen eedayn hubsiimala ma inaadna huysaan nagu wada haltirisaan hadal iyo dhammaantii haraweelo hooyaday hadda anaa matalayo xukunkii habeeyo taajkiina haystee hablow calanka ee lula maansada haleyda doodii hareeraha ka hayee rag iyo dumar hadalkii anaa xidhay ragga kii hibanayow hadal waxaan ku soo xidhay hadaantii la awodiyo waa nabad haleeshii damalkii hadh weyn baa hadhow layska wacayaa garta lagu hardinayaa kii dhigay hoqiya eed iyo kii heliyey baa lagu kala hubsanayaa su-aalahan halxidhankaa u holowrcelinkeen haddii kale halaydan kaa xidhan hogeedani haddii kale ha'laydani kaa xidhan hogeedani waa inoo toddobaadka dambe dhegaystayaal iyo weliba inaan rag waxa uu yeelo iyo weliba sida uu xujadaasi iskaga dulqaado mar kale ayaanu idin leenahay dhammaantiinba cawaysin wacno wanaagsan markanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka nimcaan cabdiraxmaan xasan oo ku magacdhaar nimcaan hilaac fanaanka oo waraysi magaalada jabuuti ku siiyey waryahayaga sagal mustafe xasan nuur ayaa qaybtan kaga hadli doona qaar ka mid a heesihii u dhowaan soo saaray mar kale soo dhawow baan ku leeyahay waxaad ka tirsanayd kooxda xidigaha geeska oo fankaaga uu dee runtii kasoo hilaacay kooxda in muddo ahba kamaad soo dhex muuqan bal hadda halkaasi haddii aada noo iftiimiso iyo kooxdaadii maxaad ka damacsan tahay siday wax u jiraan bal warkana
sagale horta waa haddii la noolyahay kule lasku soo noqon kooxdii xidigaha geeska aan ka tirsanaa jiray marka hore waan salaamayaa meel kasta ay joogaan salaan qiimo badan baan hawada marinayaa waanu kala baadnay oo qaarkood waxaas kaa dambeysay laba kun iyo shan iyo toban qaarkood waxaas kaa dambeysay labadii kun iyo lix iyo tobankii dabaleeqadii qaarkoodna labadii kun iyo toddobiyo tobankii dhammaadkiisi waxaad moodaa inaanu aanan xidhiirkaygu aada usii kala fogaaday balse waxaan rajeynayaa insha allah inuu jawiga ku noqon doono laba kun iyo saddex iyo toban laba kun iyo afar toban haddii laadhaa
maxaa ka qosliya nimcaan oo uu markuu arko uu ku farxaa maxaanse kaa cadhaysiiya
aniga horta farxad farxaddeedu waa hooyaday markaan hooyo u tago ama aan u socdo xaggeeda aadaan u farxaa waxyaabaha igu darana iga cadhaysiyana waa in la eedayo anaan waxba qof ku sameyn eedda eedda aad ba haa aad baan caba eedda may weli kama haysin laakiinse waan ka heesi doonaa
qodobada kuwa calaamadsan bay ku jirtaa haa dee qof bilaanood waxaa jirta soomaalidan qof aan ku aqoono dhigtan kaa maqlay oo eedka hoynaya amaba kugu haysta hadal qof kale kasoo maqlay bal aduguba kaale ka garbax xaggee loo qaadaya haa soomaali baynu nahay eedda waa hagaag heesta kale ee aada markani aynu dhegeystayaasha kusoo dhaweynayno xaggan adigaan markaa dooqa kuu deynayaa bal inoo soo xol dhexdeena dabka ka shiraan kuwii daara ku go-an heestaasoo iyadna ka mid ahayd heesihii sanadkiina dhaafaan soo saarnay haddii dadka qaar sharkiiyo xumaha dawo looga dhigay oo jacaylkuna ruux u diran oon mid aan u ogeyn ku daray oo heesaan aada jeclahay heestaasi si gaaray kuu taabanaysaa
runaantii qiso waxaan ku sameynay dhaba isla jabuuti waan ku sameynay heestaas oo anuun baa laxanka saaray waxa weya laakiinse qisadu aniga ma ahayn qiso waxaa laakiinse ka sameynay dhaba waa tahay heestaasi dhegeysa haboon
haddii dadka qaar sharkiyo xumaha dawa looga dhigay jacaylkuna ruuxu diran midaad ogayn ku daraye duruuftiyo noloshada lamaanadan isku diida xalkooga madaydaye labada isku duubanku naaminku dagaashaxdoodo halkooga mataytaye labada isku duuban naaminku dagaashaxdo ha yeeshee dulqaadka iyo sidaan duusha kugu sido haddaad saacadigu tahay dhexdiina dabka ka shidan kuwii daaraha ku guwan dhexdiina dabka ka shidan kuwii daaraha ku guwan ha yeeshee dulqaadka iyo sidaan duusha kugu sido haddaad daacadigu tahay dhexdiina dabka ka shidan kuwii daaraha ku guwan dhexdiina dabka ka shidan kuwii daaraha ku guwan haddaan duni lagu heshin jacaylkana loo darnayn urufa taagan iyo casriga dunidii la hadhin haddaan duni lagu heshin jacaylkana loo darnayn urufa taagan iyo casriga dunidii la hadhin aadamuhu dakaaniyo duluumaha qarqarsooniyo daabina iskumabadhigeeno labada xalab isku daariyo xaalaa lama kala dileen aadamuhu dakaaniyo duluumaha qarqarsooniyo daabina iskumabadhigeeno labada calab isku daariyo xaalaa lama kala dileen waxgaag haddii aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi dhexdeenna dabkaa ka shidan kuwii daaraa ku guban wala iyo bile maxaa la odhan jiray dab munaafiq shiday muumin baa ku gubtaa la odhan jiray hana soo gaadhsiinina dha- dabkaas Een, nimcan waxaad qaadaa heese aada u tiro badan oo jacayla oo aada iyo aada u tiro badan Een, dhinaca jacaylka waad noo sheegtay inaad isku fiicnaydaan iminkana maasha allah xaas iyo caruur aada leedahay aada baynuu salaaminaa Een, ma jiraan heesahaad qaaday heeso si gaara kuu taabta oo adiga qiso ahaan lagaa sameeyey Een, horta sagaalay way jiraan oo heese waxaa jira waxaan xasuustaa xataa qisooyinkooda aan la wadaagi jira abwaanka sida jaylaani oo kale jaylaani heesaha uu sameeye waxaad moodaa inaan anugu isagaan kaga badin jirayba Een, waxaan xasuustaa amaan jeclahay heesta idhaa wallow wallow aanu baran bugaansa markuu yidhi heestaasi waqti waxayna soo martay aan ka sheekeyn karin waxayna ka mid tahay heesaan madaxay saaran ama Aad sida iyo- gaarka aan u xuso maasha allah heestaasaynu bal markana usii daynaynaa dhagaystayaasha dhagaysa habboon
wallowanu baran boodkaan samiirku yidhi wallow baahidii beerkawadi ka tiri wallow aan barti muuqashadu kafi wallow aan barti muuqashadu kafi wallow haanay bilanee bilanee qalbigii ka bixi walo wali burqanayaa nima badan indhoho walo aan basrahay bilisku jeclahay walo haanay bilanee bilanee qalbigii ka bixi walo wali burqanayaa nima badan indhoho walo aan basrahay bilis
waa hagaag dhegaystayaal sagal iyo nimcaana aad bay u mahadsan yihiin dabcan qaybo kale oo ka mida waraysigan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka soo socday cawayska washington guud ahaana barnaamijkii intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo barnaamijkan ka xiga inta ka horraysa waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo waagaag dhegaystayaal codkaasi fanaanka nimcaan hilaac ah haatanna dhegaystayaal gabagabada idaacaddaynu kusii dhownahay dabcan barnaamijka iyo barnaamijyada kale iyo weliba warbixinadii kala duwanaaba waxaad dib uga daalcan kartaan boggayga v o a somaali com haatanna sida codka dhegihiina kusoo dhacaya ama miisigaasiba tilmaamayo heestaasi looli iyo weliba codadka fanaaniinta saar axmed jaamac iyo cabdinaasir macni saciid ayaynu ku wada nasan doonaa
laba goortuu helay looli eganahaydo looli eganahaydo laba goortuu helay duulkoliqay xariidii rayskuna labeeyahay rayskuna labeeyahay olaama ubaxiyo isku laray calintii degleeganayaan olaama ubaxiyo isku laray calintii degleeganaya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha uduggali labqabuujiya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha uduggali labqabuujiya maxaaka lilaahiya cashaqa allalinee maxaaka lilaahiya cashaqa allalinee
waa hagaaga dhegaystayaal waan ka xumahay inaan idinku badhgooyo codadkaasi cabdinaasir macali siciid iyo weliba saar axmed jaamac dabcan heestaas aynaynu kusoo gebagabayn doonaa idaacaddayadii fiidnimo tan iyo kulanti dambe waa maxamed colaad xasan anigoo cabdixakiin maxamed sharuuc iyo weliba bashiir abiikar cabdilaahi oo dhinaca iskudubiridka iyo weliba soo saarista inoo joogay iyo guud ahaanba hadaf iyo oo idin leh nabadgelyo
waxab lagu abuuro caashaqa caashaqa aan la dhabtay adna hool siiso marxab lagu abuuro caashaqa
adnahay ku kayladin